samu'eelkii koowaad cutubka labaatan iyo afaraad kolkii saa'uul ka soo noqday kuwii reer falastiin oo uu raacdaysanayey ayaa loo soo sheegay oo lagu yidhi daa'uud cidlada cayn geddii buu joogaa markaasaa saa'uul reer binu israa'iil oo dhan kala baxay saddex kun oo nin oo la doortay oo wuxuu daa'uud iyo raggiisii ka xulayey dhagaxyadii ay riyo dabadeedku joogeen markaasuu wuxuu yimid xeryihii idaha oo jidka ku ag yiil oo halkaasna waxaa ku tiil bohol markaasaa saa'uul halkaas u galay inuu cagihiisa qariyo aawadeed haddaba daa'uud iyo raggiisiiba waxay ku jireen bohosha meelaha ugu sii hooseeya oo daa'uudna raggiisii waxay ku yidhaahdeen bal eeg maanta waa maalintii rabbigu kugu yidhi cadowgaaga gacantaadaan ku soo ridi doonaa oo waxaad ku samayn doontaa wixii kula wanaagsan markaasaa daa'uud kacay oo hoos ahaan ayuu aayar u gooyey saa'uul darafkii khamiiskiisa oo waxay hadhow noqotay in daa'uud qalbigiisii naxdinii ku dhacday maxaa yeelay wuxuu gooyey darafkii khamiiskii saa'uul markaasuu wuxuu raggiisii ku yidhi rabbigu ha iga fogeeyo inaan waxaan ku sameeyo sayidkayga kaasoo ah rabbiga kiisa subkan iyo inaan isaga gacanta u qaado maxaa yeelay wuxuu yahay rabbiga kiisa subkan sidaasaa daa'uud raggiisii ugu diiday ereyadaas oo umana uu oggolaan inay saa'uul ku kacaan markaasaa saa'uul ka soo baxay bohoshii oo iska tegey oo daa'uudna mar dambuu kacay oo bohoshii ka soo baxay oo wuxuu ka daba qayliyey saa'uul oo ku yidhi sayidkaygiiyow boqorow oo saa'uulna markuu dib u dhugtay ayaa daa'uud wejiga dhulka saaray wuuna sujuuday oo daa'uudna wuxuu saa'uul ku yidhi war maxaad u maqashaa dadka warkiisa intay kugu yidhaahdaan daa'uud wuxuu doonayaa inuu wax ku yeelo bal eeg maanta indhahaagu way arkeen sida rabbigu igu soo kaa gacangeliyey annagoo godka ku jirna oo qaarna dil bay igu yidhaahdeen laakiinse waan kuu naxay oo waxaan idhi anigu sayidkayga gacanta u qaadi maayo maxaa yeelay isagu waa rabbiga kiisa subkan bal eeg aabbow bal eeg haddana darafkii khamiiskaaga oo gacantayda ku jira waayo waxaan gooyey darafkii khamiiskaaga kumana dilin haddaba ogow inayaan gacantayda ku jirin shar iyo xadgudub toona oo anna kuguma aan dambaabin inkastoo aad naftayda u gaadaysid inaad iga qaadid rabbigu aniga iyo adiga ha ina kala xakumo oo rabbigu ha iga kaa aargudo gacantayduse ku taaban mayso sida ay leedahay mahmaahdii dadkii hore kii shar ah waxaa ka soo baxda sharnimo gacantayduse ku taaban mayso bal boqolkii reer binu israa'iilow yaad ka soo daba baxaysaa oo bal yaad eryanaysaa ma ey bakhti ah mase tegfi haddaba rabbigu aniga iyo adiga dhexdeenna xaakin ha ka ahaado oo ha inoo garnaqo oo ha arko gartayda gacantaadana ha iga samata bixiyo markii daa'uud hadalkaas saa'uul u dhammeeyey ayaa saa'uulna wuxuu yidhi wiilkaygii daa'uudow kaasuu macadkaagiibaa saa'uulna codkiisii korbuu u qaaday oo ooyey kolkaasuu daa'uud ku yidhi aad baad iiga quman tahay waayo wanaag baad ii fashay ansi xumaan baan kuugu beddelay oo adna maanta waxaad caddaysay sidii aad si wanaagsan iigula macaamilootay waayo markii rabbigu gacantaada igu soo riday ima aadan dilin waayo haddii nin cadowgiisa helo miyuu wanaag ku sii dayn laha sidaas daraaddeed tan aad maanta ii samaysay aawadeed rabbigu wanaag ha kugu abaal gudo oo hadda bal eeg hubaal waan ogahay inaad boqor noqonaysid iyo in boqortooyada reer binu israa'iil gacantaada ku dhismi doonto haddaba bal rabbiga igu dhaaro inaadan goynayn farcankayga iga dambeeya iyo inaadan magacayga reer aabbahay ka dhex baabi'inayn markaasaa daa'uud u dhaartay saa'uul oo saa'uulna gurigiisii buu tegey laakiinse daa'uud iyo raggiisiiba waxay galeen dhufayskii